kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka qurbe oo aynu maanta ku eegi doonno soomaalida ku dhaqan dalka netherlands oo ay qaarkood weli haysato caqabadda xagga sharciyada kadib markii loo diiday in badan oo ka mid ah in loo aqoonsado qaxootinimo towfiiq shira muuse waa wiil dhallinyaro soomaaliya waxa uu ka soo tahriibay waddanka soomaaliya muddo badan oo uu ku soo jiray tahriibka markii uu soo gaaray dalka netherland oo ah halkii uu ku taamayey haatan waxa uu ku jiraa muddo afar sano ah xero qaxooti halkaasoo hooy u ah hase yeeshee sharcigii loogu diiday weli waxa uu quudarreynayaa in mar loo aqoonsado inuu qaxooti yahay khadka telefoonka ee amsterdam ayaan kula xiriiray towfiiq shiro muuse sheekadan ayaanana dhex martay bal waxaad ka warantaa imise sana ayaad joogtaa halkaasi sahra waxaan joogaa waddanka holland afar sano haye ka waran nolosha iyo sidaad kusoo gaartay markii hore walaal marka hore waddankan waxaan kusoo gaaray waxaan soo marnay dhalinyaro markii hore soomaaliya kasoo tegayaan ahayn waxaan nimid alxamdulilahi rabbilcaalamiin holland ugu dambayntii waxaanu soo marnay waddanka libiya iyo waddanka talyaaniga laakiin ugu dambayntii ilaahay mahadi waanu nimid oo ilaah waana nabad keenay haye ee marka aad talyaaniga iyo dhinaca libiya aad tahriibka kusoo maraysay lacaga ayaad ku bixisay qarashaad dabcadad muqallasiina ayaa ku keenay soo sidaa maaha haa waxa weeye waddadaa markaanu soo maraynay dad horay waddada waxa weeye wax uga yaqaanay unbaa na caawiyey haye waa kaasaa waa yahay hadda halkii ugu dambeysay ee aad u socotaa timid oo netherlandah waad ku nooshahay bal waxaad ka warantaa ee sababahaad isleedahay sharciga waad ku weyday iyo waxa ee dawladda ay kugu aqoonsan weyday inaad tahay qof qaxootiya sahray waddanka holland inta badan wadamada kale waa xoogaa aad buu uga sharci duwan yahay dadka marka loo eego aniga shaksi ahaanteyda oo kale aan la fiirina dadku aad bay u kala duwan yihiin aniga shaksi ahaanteyda oo kale waxaa waxaa la igu qabsaday meesha aan ka imid oo aan iri waan ka imid iyo meel kaloo ayagu ay sheegeen oo ay dheheen meeshaa kalaa ka timid marka dadka kalena sidaasoo kale maaragtay aad bay iyaguna u kala duwan yihiin oo qof walba maaragta waxaa lagu haystaa qaab gaara dadka qaar waxaa jira la la yidhi maaha ma hayno soomaalinimadaada oo soomaalinimadaadu ma cadda qaar maaragtay siyaabo kale lagu haysto marka dadku aad bay u kala duwan yihiin laakiin aniga magaalada adigu aad sheegatay kama aadan imaan unbaa laygu haystaa waayahay ee bal haatan waxaad ka warantaa halka aad ka degan tahay amsterdam noloshaadu siday tahay iyo sahroy dadka maaragtay noloshooda aad bay u kala gedisan tahay aniga waxaan deganahay waxaan ku jiraa dadka weli proceskooda uusan xirmin macnaa proces maraa ku leeyahay weli uusan xirmin dacwadoodu marka aniga weli waxaan ku jiraa meesha qaxootiga baan weli ku jiraa balse waxaa jira dad aad u tira badan oo soomaaliya oo ku nool amsterdam oo ah dadka banaanka lasoo dhigay oo waxa weeye ku nool meel kiniisada marmarka qaarna jabsada guryo ayagu aysan lahayn marka dadkaasi anigu waxaan joogaa oo kale hadeer xilligan amsterdam noloshoodana maaragtay aad baan maaragtay uga warqabaayo waxa weeye dad mar walba booqdo oo xaaladooda noloshooda aad uga warqabaan ka mid ahay marka dadkaasi waxaa ku jira dad badan oo soomaali ah oo gaaraya ilaa maaragtay boqol ku dhowaad ee dadkaasi aad sheegto inay guryaha jabsanayaan macnaha maxay u jabsanayaan guryaha sahroy dadkaasi waa dad banaanka lasoo dhigay ma ma haystaan meel ay ku noolaadaan ma haystaan waxay cunaan ma haystaan marka wax ay sameeyaan ma yaqaanaan waana guruub marka waxay damdhideen in ay dad guryahood ama meelo dawladdu leedahay ama meelo kale ay jabsadaan oo ay degaan marmarka qaarna waxaa jira ururo iyo kiniisad dejiya balse kiniisadahaasi iyo ururadaasi maaha kuwa hayn kara oo wakti badan maaragtay u dulqaadan kara waayahay intaanan barnaamijkan bilaabin waxaan filayaa inaad ii sheegto inaad ku nooshahay meel xero ah oo dadka qaxootiga ah loogu talagalay bal waxaad ka warantaa xeradaasi nolosha caafimaadka iyo sidoo kale hooyga aad degan tahay wakhtigan wallaahi sahroy horta meel wadankii qofka u dhaami lahayd maleh mar walbana waan ku haminaa maaragtay inaan niraahno wadankiibaa meeshaa noo dhaanta balse qofku way kala duwan tahay markuusan broseskiisu xirmin oo dacwaddii weli u furan tahay oo kaamka caadigaha ku nool yahay waayo qofka kaamka ku nool wuxuu helayaa caafimaadkii wuxuu helayaa wax walba oo gurigiibuu caadi u degan yahay balse dadka ugu daran xilliga ay ugu daran tahay waa xilliga dadka banaanka la dhigo oo ay maaragtay broseskoodu xirmaan dadka broseskoodu uu xiran yahay oo dacwadda ay ka xirantay amaba lagu haysto soomaalinimadooduna waxay gaarayaan boqolaal bay gaarayaan waxaana jira xiriiro badan ay dadkaasi ay la sameeyeen dawladda soomaaliya iyo ay la sameeyeen waxa weeye safaaradaha ugu dhow dhow sida safaaradda belgiumka nuurcadda ay la sameeyeen oo ay kala sameeyeen arrintooda qaxootinimo dowladda hollandna waxayba ku andacoonaysaa inay heshiise la gashay dowladda soomaaliya oo ay qaxootigaasi uga celin doonto waddankooda inkastoo waddanka dadka madaxda u ah ilaa hadda aysan arrintaasi caddayn waxaana shaki badan muujinaysa aamusnaanta xukuumadda iyo mar walba oo su-aalo arrimaha noocaasa laga weydiiyo inaysan si cad uga jawaabeyn oo aysan dadqeexayn inay heshiis kula jiraan towfiiq towfiiq waxaa isweydiin mudan dadka soomaalida ah qaxootigii habqan ayuu noqday mar boqolo ayaa tegaysa meel kuwo ayaa hadba dal ku dhibaataysan ee dadkan haatan aad i leedahay sharciyadii waa loo diiday oo wax rajo a ma lahan meelay u noqdaan ma garanayaan haddiiba lacalla ay u noqon lahaayeen dalkoodii hooyo ma dhici kartaa in dowladda netherland ay ka saacidi karto inay dib u daadgurayso mase iyagaanba rabinba sahroy xilligan uma muuqato dowladda holland inay ka go-an tahay inay dadkaasi kaxayso oo meesha soomaaliya ay geyso sababta oo ah waddanka soomaaliya ma u muuqdo weli mid amni ah oo lagu halayn karo waxaanoo dhallinyaraa waa dareemi kartaa waxaa jira qaxooti soomaaliyeed oo ku dhibaataysan xeryaha kenya kuwa etoobiya iyo wadamada deriska sida yeman oo kale qaxootigaasi oo indhaha caalamka oo dhan hayaan oo ilaa hadda waxba laga qaban laayahay soomaaliyana aada ugu dhow yihiin haddii marka wax laga qaban karo qaxooti kuwaas baa maaragtay wax laga qaban lahaa dowladda soomaaliyana wax ka qaban lahay dowladda holandna qorshe dhab ah oo hadda ay soomaaliya ugu celinayso dadkaas maaragtay uma diyaarsana balse waxaa jira qorshe fog oo ay leedahay heshiisaan soomaaliya kula jirnaa oo maaragtay dadkii madaxdii soomaaliyeedna aysan caddaynayn sida wasiiradda arrimaha dibadda oo hadda ka hor dad badan ay la xiriireen aysan ilaahi hadda caddaynayn inuu heshiiskaasi jiro balse soomaaliya uma muuqata iyaga laftirkooda kuu sheegaya inaysan xilligan u muuqan maaragta inaysan dadkii celin balse uu jiro qorshe mustaqbal ah waayahay adiga ka towfiiq ahaan fikirkii shalay aad qabtay marka sida aad ii sheegtay intaasoo dal aad soo goonaysay tahriibka aad badda ku soo martay dhibaatada la arkayo lacagahaaga aad ku bixisay iyo maanta midka aad qabto markaad amsterdam soo gaarto sharcigii lagu diiday oo aad afar sano dalka xataa aada ka bixi karin wakhtigan ikhtiyaar adigoo leh sidaad kusoo gashay awalba maxaad dareentaa runtii sida waxaan dareemaa wax weyn waxaana maaragtay mar walba ku hamiya inaan waddankayga u laaban lahaa insha allahna waxaan rajaynayaa inaan maaragtay marmarka qaar xataa iskaa adigu ma u laabataa waa is idhaahdaa balse inagu muslim baynu nahay qadartana maaragtay aad baanu maaragtay ugu sabraynaa laakiin waxaan rajaynaynaa in dadka soomaaliyeed ay fahmaan qiimaha waddankooda iyo in ay fahmaan in maaragtay meel u dhaanta waddankooda aysan jirin ilaahu aysan waxba ku haysanbe
guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijka qurbe ayaynu toddobaadkan intaasi ku soo afmeeraynaa waxa aynu ku qaadaa dhignay soomaalida qaxootiga ku ah dalka netherlan oo qaarkood weli ay haysato caqabadaha xagga sharciyada kadib markii loo diiday in loo aqoonsado qaxootinimo waxaana barnaamijka khadka taleefoonka aan ku waraystay towfiiq shira muuse oo ka mid a dhallinyarada tahriibka u soo galay hase yeeshee wakhtigan aanan weli hamigoodii ka salgaarin barnaamijkiina waa naga intaaye nabadgelyo